amaba si aada akrideen kaasoo ah muqawimaat alxayaat saciida nolosha wanaagsan tiirarka ay ku taagan tahay iyo kaabayaasha ay leedahay aanay ka maarmi karin waxaa shakila-aana walaalayaalo dhammaanteen ba aynu dareensannahay dadka dhammaantood rag iyo dumar gaal iyo islaam madax iyo mijo kuwa hodana iyo kuwa fuqaraa dhammaantoodba waxa ay baadi goobayaan oo ay doonayaan nolol wanaagsan hase ahaatee waxaa kala duwan aragtiyaha dadku ay ka haystaan nolosha wanaagsan iyo waddooyinka ay u marayaan raadinta iyo xaasilinta nolosha qiimaha leh ee wanaagsan dadka qaarkood waxay u yaqaaniin alxayaatu asaciida nolosha wanaagsan waxay u yaqaaniin inuu qofku madax noqdo wa an yatarabaha calaa kursiyi ri'aasa inuu si fiican ugu fadhiisto oo uga buuxsado kursiga madaxtooyada sidaasi awgeed dadaalkood oo dhan waxay isugu geeyaan sidii ay madaxtinimo u heli lahaayeen oo hoggaaminta ay u xaasilin lahaayeen dadka qaarkood nolosha wanaagsan waxay u arkaan xoolo fara badan qofku inuu helo waxaana juhdigoodu uu noqday mid ku urursan inay xoolo fara badan ay shaqaystaan waxaanay maraan waddo kastoo ay isleeyihiin maal baad ku xaasilin kartaan ama xalaal ha noqoto ama xaaraan ha noqoto mid ilaahay raalli gelinaysa ha noqoto ama mid rabbi subxaana watacaala ka cadhaysiinaysa ha noqoto waktigoodoo dhan taasi ayay siiyaan uma aaba yeelaan adduunyada raadinteedu qofka ilaahay ay ka fogeynayso iyo ta allah subxaana watacaala raadinteedu ay u dhoweynayso dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay u arkaan nolosha wanaagsan inay tahay taxsiin almadhar alkhaariji lilinsaan qofku inuu qurxiyo u dhaldhalaaliyo oo u wanaajiyo muuqaalka guud ee dadka u muuqda ee qofka bani aadamkii uu leeyahay sa awgeed inta badan waxa ay ka shaqeeyaan xarago dhar inay xidhaan fiican inay ismariyaan waxyaabo quruxdooda kordhiya waxaa laga yaabaa qaarkood inay xadka la dhaafto oo shay aan qurux ba ahayn qurux ay moodaan oo wax waxyeello u leh oo waxtar aan lahayn ay sameeyaan iyadoo arrinta noocaasi ay ka tahay oo agtooda ay ka dhigan tahay qurux raadin waxaa shakilaana walaalayaal aragtiyaha noocaasi ee dadka qaarkood ay ka haystaan nolosha wanaagsan haddii aynu u bandhigno ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka caleyhi afdal salaati watasliim waxay noo muuqanaysa inay yihiin aragtiyo khaldan aragti waxa weeyaan indheergarad inaanay ahayn ee qofka u haysta nolosha wanaagsani kuwa aynu tilmaanay inay tahay waa qof aragtidiisu ay kooban tahay xaqiiqatan nolosha wanaagsani maaha in madax la noqdo in xoolo badan la helo in qurux adduunye daldalaal adduunye la helo waxaa taa inoogu daliila oo qof kastaaba uu fahmi karaa ka wax akriye kaan waxba akriyin ka cilmiga le iyo ka aan cilmi lahayn arrimahaas in aan nolol wanaagsan ahayn waxay noogu daliila haadihi alumuur kulluhaa tafna wa tazuul walaa taduum wa tastamir arrimaha aynu tilmaanay oo dhami waa dhammaanayaan oo waa suulayaan wax daa'imaya oo joogto noqonaya maba ahaba markaa shay laga yaabo qofku maalmo kooban inuu hayo raaxo laga yaabo maalmo kooban inuu naftiisa ku nasiyaa oo dabeetana isagu uu ka dhintaa iyadoo iyadii jirta amaba se isagoo nool iyada lafteedii laga qaado adduunyadii qof kastoo caaqila caqligiisu uu bad qabo waa u muuqan kartaa baan filayaa inaanay ahayn nolosha wanaagsan ee dhabta ah dadka maanta jooga ee muslimiinta ah iyo صaxaabadii rasuulka ridwan ullahi calayhim oo ahaa ardaydii nebi maxamed alayhi afضal الsalaatu watasliim waxa haddii aynu akrino taariikhdooda inoo muuqanayso kala duwanaansho weyn oo udhaxeeya innaga iyo iyaga sababta u weyn waxaynu ku tilmaami karnaa nolosha wanaagsan ayay dhab ahaan iyo xaqiiq ahaan ay fahmeen oo sidii saxda ahayd ay u fahmeen sidaasi awgeed ba ay mareen waddooyinkii lagu heli lahaa nolosha wanaagsan waxaana shakila-ana noloshii wanaagsaneed inay gaadheen iyagoo adduunyada jooga noloshii wanaagsaneed waa heleen oo nolol ka wanaagsan ma jirta baan filayaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala yidhi waan ka raali noqday ilahay subxaana wataala wuxu wasaabiquuna alawaluun min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canh ilahi wuxuu leeyahy kuwii diintan u horeeye o usoo dheereeyey iimaanka ee muhaajiriin iyo ansaar ahaa iyo kuwii wanaagga iyaga kaga dayda ee ku raacay ilaahay baa raalli ka noqday ma axsana hadi alxayaa adoo adduunyada dusheeda lugaynaya in lagu idhaahdo ilaahay baa raalli kaa noqday ilaahayna subxaana watacaala wuxuu u ballan qaaday noloshan adduunyada ilaahay ay ku raalli geliyeen marka ay dhaafaan inay heli doonaan nolol iyaguna ay ku raalli noqdaan abaalmarin raalli gelisa oo indhahooda indhahoodu ay ku doogsadaan quluubtooduna ay ku degto inay heli doonaan buu ilaahay tilmaamay waraduu canh ee can jazaa'ihi wa can xukmihi sharci waalqadari ilaahay baa subxaana watacaala adduunyada dusheeda iyagoo lugeynaya janno u ballan qaaday markuu ilaahay saxaabada ka warramay kuwii islaamay furashada maka horteed iyo dabadeed kuwii islaamay kuwii qabla alfatxi xoolahooda ilaahay daraaddi u bixiyey iyo kuwii intaa kadib bixiyey ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey wakullan wacada allahu alxusnaa dhammaantoodba ilaahay subxaana watacaala wuxuu u ballan qaaday nolol wanaagsan aljanna ayaa rabbi subxaana watacaala u ballan qaaday alxusna waa muanasu axsan ta wanaaggeedu iyo quruxdeedu ay fara badan tahay oo jannadaabu ilaahay u ballan qaaday wahum yamshuuna calaa wajhi lard iyagoo dhulka dushiisa waxa weeyaan lugeynaya ilaahay baa subxaanahu watacaala ammaanay oo aayaad fara badan ku ammaanay nebi maxamed baa tilmaamaynaya in khayru nnaas qaala sala allahu alay wasalam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka ilaahay uu abuuray waxa u khayr badan buu rasuulku kuwaa qarnigayga jooga waxaa ku soo xiga xagga khayr badnaanta kuwa iyaga ku xiga oo taabiciintii ah saxaabada ka dambaysay waxaa ku xiga kuwa qoladaa kusii xiga oo atbaacu taabiciina kuwii taabiciinta soo gaadhay ballanqaadka noocaasiya raalli ahaanshaha ilaahay jannadaa loo ballan qaaday ammaanta ilaahay uu ammaanay ammaanta nebi maxamed uu ammaanay maxaa ay ku heleen saxaabadu waxa ay garteen yani xaqiiqat alxayaati saciida nolosha wanaagsan ayay dhab ahaan u fahmeen isna nolosha wanaagsan bay raadiyeen waddooyinkii saxda ahaana raadinteeda waa u mareen amaa dadka iyaga ka dambeeyey ee shaki aanu inagaga jirin inay ka khayr yar yihiin saxaabadii oo ay ka shar badan yihiin yaana wixii wax khalad lagu tilmaami karo kastoo saxaabada ka dhacay dadkii ka dambeeyey ayaa ka badsaday shaki la-aan ay diinta barashadeeda yani uga yaraysteen saxaabada ku dhaqankeeda inay saxaabada uga yaraysteen ay caddahay dhibaatada noocaasi halka ay uga timi waxa weeye waa nolosha wanaagsan ayaan dhab ahaanteedii la fahmin oo qofba meelahaasi aynu tilmaanay mid kamida ayuu ka raadinaya markaasaa weliba waddooyin khaldan loo maraya madaxtinimadii ayaa qofku raadinteedii meel khaldan uu maraya oo ilaahay cadho gelinaysa adduunyadii iyo maalkii baa raadintiisii meel kale qofku uu maraya quruxdii iyo dhalaalkii iyo muuqaalkaasi indhaha iyo aragtida soo jiidanaya ayaa raadintiisi iyo xaasilintiisii meel kale loo maray taasi ayaa sabab u noqotay farqiga weyne inoo dhaxeeya innaga iyo saxaabadii rasuulka ridwan ullahi calayh carafu xaqiiqat dunya adduunyada xaqiiqadeeday garteen wa xaqaarataha iyo liidashadeeda wa carafuu qiimata alaakhira waxay garteen aakhiro qiimaheeda fa kaanuu min abnaa'i alaakhira walam yakunuu min abnaa'i dunya waxay ahaayeen dad aakhiro ee dad adduunye may ahayn aakhiray xusuusnaayeen isxusuusin jireen aakhiray in badan ka fikiri jireen aakhiray u sahay qaadan jireen ee u shaqaysan jireen aakhira inay sugayso ayay ogaayeen oo mar walba ay xusuusnaayeen sidaasi awgeed ayaa sabaquu sabqan baciidan dadka ka dambeeya aada iyo aada ay uga dheereeyeen nolosha wanaagsan walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku soo ururiyey laba sifo qofka laba sifo laga helo ayaa noloshii wanaagsanayd xaqiiqatan ku nool adduunyada intii joogana noloshii wanaagsanayd ku nool marka qiyaamuhu uu dhacee ilaahay la horgeeyana nolol wanaagsan oo raalli gelisa la kulmi doona man camila saalixan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan ayiba rabbuna subxaanau wa tacaala wuxuu ku yihi fi hadihi alaaya qofka sameeya camal saalixa camal wanaagsan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ogolaado o uu sharciyeeyey cidda samaysana uu ka aqbalayo ama qofkaasi ama ha noqdo lab ama dhadig ha noqdo wa huwa muumin iyadoo sifadiisu ay tahay inuu muumin yahay ila haddaanu muumin ahayn camal saalixa laga aqbali maaye qofkaasi ayaanu nolol wanaagsan ku noolaysiinaynaa buuri ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada intuu joogaan nolol wanaagsan lagu noolaysiinaya qofka laga helo haataani sifataan aliimaan asaxiix waalcamal asaalix iimaanka saxdaa iyo camalka saalixa xayaa ayiba adduunyada intuu joogu helaya nolol wanaagsan maxay tahay nolosha wanaagsan ee adduunyada inta uu joogo uu helayo qofka sifaatka caynkaasiya laga helaa adduunyada intuu joogo nolosha wanaagsane uu helayaa waxa ay tahay waa طumaaniina wاlunsu biاllahi subxaana wa tacaala wاhiqaةu bihi wالtawakul عalayh wاliltijaau ilayh nolosha wanaagsane qofka iimaaniya camal saalixa la yimaada ilaahay uu ku arsaaqayo maalmaha adduunyada uu joogaa qalbigiisa ayaa xasilaaya cidlo cidlo dareemi maayo ilaahay buu heshanaya subxaana wa tacaala ilaahay mid ku kalsoon buu noqonaya yafiqu billahi subxaana wa tacaala mid ilaahay tala saaranayo arrimihiisa ilaahay u dhiibanaya oo ilaahay isku hadlaynaya subxaana wa tacaala ayuu noqonaya alaa bidikri illahi taطmainu lquluub dikrullah waxay dad fara badani u fahmaan in looga jeedo un yani tasbiixda iyo taxmiid iyo tahliil iyo takbiirta subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allahu akbar kuwaasi dikriga ilahay bay ka mid yihiin lakin dikriga ilahay intaa kuma urursana dikriga ilaahay laleeyahay qalbiga ayaa ku xasila waxa u horeeya dikrullahi bilqalb inaad ilahay qalbiga aad ka xusto wa huwa tawxiiduhu wa ifraaduh qalbiga sideedaa ilaahay looga xusaya wa alictiraafu bihi ilaahay subxaana wa tacaala waa inaad qirto oo aada rumayso oo rabbi subxaana wa tacaala aada keliyeyso oo qalbigaagu uu noqdo mutacalliq billahi waxdah mid ilaahay oo qura subxaana wa tacaala ku xidhan dikriga waxaa soo gudagelaya cilmi iyo aqoon inaad u yeelato ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa sifaadkiisa afcaashiisa axkaamtiisa ilaahay subxaana wa tacaala inaad macrifo iyo aqoon aad u yeelato diintii ilaahay uu soo dejiyey inaad aqoon aad u yeelato barashada aad baranayso ayaa dikriya xush ilaahaya subxaana wa tacaala inaad ilaahay adeecdo xubnahaaga aad ka samayso wax ilaahay raalli gelinaaya ayaa dikriga ka mida markaa marka sifaatkaa lagaa helo ayaa tumaaniinada xasiloonida qalbiga aad helayso xasiloonida qalbiga ayay heleen saxaabada rasuulka iyo ummaddan qaybteedii hore sidaasi awgeed iyadoo noloshu ay ku adkayd oo faqrigii fara badani uu hayey oo waxay gacanta ku hayaan ay koobnayd haddii ay gacantoodaba wax ku jireen qaarkood iyadoo cadow fara badani yacni weliba islaamka bilowgiisii uu ku hareeraysnaa uu dhibaateeyey haddana waxay dareensanaayeen nolol nolol ka sarraysaa aanay jirin inay ku nool yihiin waa kuwa yidhi bacdu saalixiin law yaclamu lmuluuk wa abnaau lmuluuk maa naxnu fiihi lajaaladuuna calayhi bisuyuuf hadday ogaan lahaayeen boqorrada iyo inamada boqorradu ay dhaleen nolosha aanu ku sugannahay macaankeeda dhadhankeeda xasiloonideeda deganaanshaheeda oo si kale aanay ku heli karahayn inay seef nala dhacaan mooyaane oo nagaga qaadaan taasay samayn lahaayeen oo dareenka yacni noloshoodaasi sida ay qiimaha ay leedahay u dareensanaayeen maleeg ninka sidaale waxaa laga yaabaa inuu gaajaysnaa inuu arrabnaa in waxa weyaan uu taag daraayo mustadcaf uu ahaa mid la tunjileecsaday haddana wuxuu leeyay nolosha aan ku noolahay nolol ka sarraysaa ma jirto liannahu wasala ilaa haadihi daraja alaa bidikri illahi tatmainu lquluub waayo wuxuu gaadhay darajadaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ayaa quluubtu ay ku xasishay macna waxay galeen jannadii adduunyada inta aanay aakhiro gaadhin oo aanay dhiman ayaa jannadii adduunyada ay galeen adduunyadan jannaa ku taalla qofka aan gelini jannada aakhirana aanu gelahayn qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah ina fi dunya lajanna man lam yadkulha lam yadkul jannata alaakhira adduunyadan jannaa ku taalla qofka aan gelini jannada aakhira aanu gelahayn aanu urinahayn waxaa lagu yidhi waa maxay jannada adduunyada ku taalla qaala dikru llah jannada adduunyada waa inaad ilaahay xusto ood qalbiga ka xusto ood carabka ka xusto oo xubnahaagu ay noqdaan kuwa ilaahay xusaya ilaahay marka la beecdo xubnahaagu ilaahay bay xusayaan subxaanahu wa tacaala markaa jannada adduunyada ayay galeen qofku markaa hadduu nolol wanaagsan doonayo dhabaha nolosha wanaagsani waa taa bal adiguba qiyaas ninku hadduu yahay nin madaxa oo sifaatkaasi ay ka maqan yihiin aliimaan walcamal saalix uu ka qasan yahay oo faqiir uu ka yahay noloshaasi saxaabada iyo ummaddan qaybteedii hore ay heleen ma helaya waxaan filayaa shakila-aan jawaabtu inay tahay inaanu helahayn xasilooni ma jirto waxaa laga yaabaa cuntadu inaanay u dhadhamin iyadoo nooc walba lasoo hordhigay waxaa laga yaabaa hurdo fiican inaanu ku ledin mar walba werwer ayuu ku jiraa hebel baa kugu soo maqan oo kaambayn kugu wada ee sideebaad uga hor tagtaa hebel baa cadow ku ah oo kursigaaga duullimaad ku ah dadkaasi si aanay kaaga hor iman sideebaad u raalli gelisaa werwarka su-aalaha noocaasi ayuu had iyo habeen isweydiinaya maaha nolol xasiloon waxaa laga yaaba inuu been sheego uu noqdo uu ka mid noqdo saddexdii ilaahay aanu la hadlahayn eanu eegahayn inaanu u naxariisanahayn oo almeliku lkadaab min boqoro haddana beenaalaa maxaa beenta ku kelifahaye nolol wanaagsan baan jirin xasilooni ayaan jirin qofku haddii nolol wanaagsan uu ku nool yaho xasilooni xagga qalbiga ay jirto been sheegiba maayaba haddaad aragto qof been sheegaya waxbaa ka siya waxbaa ku kacsan oo isleeyey waxaan kala deji ama wax ka maqan buu isleeyahy beenta ku raadi hadduu ninku yahay nin maalqabeena oo xoolo fara badan haya laakiin iimaankii camalka saalixu uu ka maqan yahay noloshii wanaagsanay xaqiiqatan ma hayo adduunyada kuma hayo aakhiro intaan la gaadhinba talow markabkii ma degi doonaa alaabtaa soo socotaa talow miyaa laga aysan mise way kugu fadhiisan talow miyaad ku khasaari mise waad ka faa'idi doontaa talow shaqaalahaagu miyay ku khiyaamaynayaan mise waa dad aamino si fiican bay kuugu shaqaynayaan waxaa laga yaabaa inuu bur u sito uu roorayo isagoo ah aknaa waaxid fi lbalad waddankaa uu joogo ka ugu hodunsan ee ugu taajirsan isagoo ah waxaa laga yaabaa inuu ordayo oo aanu raashin hagaagsan cunin oo aanu hurdo hagaagsan aanu ku ladin oo aanu xataa naftiisa ihtimaam siin oo uu maydhashadii ilaabo oo timaha iska xiiristooda inuu ilaabo oo ninkii taajirka aha u raamaysto war maxaa sidan kuu galay wallaahi waan mashquulayo intaasoo mashruuc baan galayoo mashaariicdaasi sidaan ugu dhex jiray baan is ilaabayba oo timihii baa igu baxo ciddiyihii baa igu baxay haddaba ninkii dadka ugu xoolo badnaa ma nolol wanaagsan baa taas haddii laysat hiya alxayaatu saciida xaqiiqadu waxay tahay ta taasi noloshii wanaagsanayd wax weeyaan ma aha dadkan sidaasoo kale nolosha wanaagsan oo arka in la isqurxiyo waxa weeyaan quruxda waxaa la yidhaahdaa maaha shay meel yaalla oo bani aadamku ay isku waafaqsan yihiin inay quruxdu taa tahay oo qofkii haystaa uu yahay qofka qurux badan qofba sibuu qurux u yaqaanaa dadka qaarkood baa wax foolxumadiisa aad ka yaabayso shay qurux badan waxa weeyaan u yaqaana sidaasi awgeed haaulaai laa yahda-uun walaa yaqiru lahum qaraar ma xasilayaan mana degayaan mar walba waa werwersan yihin wallahi dharkii aad ku xaragoon jirtay moodeel hore ayuu noqdo waa laga baxay oo moodeel cusub oo kale ayaa soo baxay wuxuu ka warwarayaa qalbigiisa uu ku mashquulsan yahay sidii bal kaa cusubna uu heli lahaa wallaahi inanta waxay leedahay dawadii hore aad isku caddayn jirtay mid kasii fiicanoo ka qaalisan oo aadna aan jidhka u dhaawac ahayn hayaro dhaawacdabe ayaa ka soo daba baxday taa talo seebaad u heshaa canaamatii hore ayaa ka dhammaanaysa bishantada xaggaad ka keentaa labaatankii doolar ee aad takale ku soo iibin lahayd wahaakada warwar iyo qalaq daa'ima ayaa uu ku jiraa qofka nolosha wanaagsan oo arkay inay tahay quruxda iyo muuqaalkaasi guud walaalayaal muqawimaat alxayaat asaciida nolosha wanaagsan ee xasiloonida qalbiga alunsu billah tumaaniinatu billahi subxaana watacaala waxa isweydiin leh maa hiya turuquha wamaa hiya wasaa'ilu taxsiiliha waddooyinka loo maraa waa maxay maxaa lagu helaa noloshaasi wanaagsan waxaynu ku soo ururin karnaa yani labadaas sifo aliimaan walcamalu saalix haddii aynu yani sii kala dhigdhignana waa afarta sifo ee ilaahay uu ku sheegay suuradda gaaban ee dadka muslimiinta badankoodu ay yaqaaniin ee akhriyaan laakiin laga yaabo in badani macnaheeda inaanay aqoon kuwa macnaheeda yaqaanaana inaanay macnaheeda dhuuxin oo aanay u fiirsan amaba se aanay ku khushuucin marka ay akhriyayaan qaala allahu subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim waalcasr ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat watawaasaw bilxaq watawaasaw biasabr ilaahay baa dhaartay subxaana wa tacaala iyadoo ilaahay mar walba warkiisu uu xaq yahay run yahay xukunkiisuna uu cadaalad yahay ayaa haddana ilaahay warkan soo socdo markuu ina siinayey maar buu ka horreysiiyey suu ilaahay inoogu muujiyo arrimahaanu inooga warramayo inoo sheegaya dhaartaasi dabadeed inay yihiin arrimo culus waaba tiirarkii nolosha wanaagsani ay ku taagneed ilaahay wuxuu ihi waktigaan ku dhaartee ama casarkaan ku dhaartee ilaahay wuxuu doonuu ku dhaarto oo khalqigiisa ka mid a laakiin innaga waxaa laynoo sharciyey ilaahay oo qura inaynu ku dhaaranno oo rasuulku wuxu uhi man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut haddaad dhaaranayso ilaahay u ku dhaaro haddii kale iska adu oo ilaahay cidaan haddaad ku dhaarato waxaad noqonaysaa mid dembaabay oo rasuulku wuxu uhi man xalafa bigayr illahi faqad ashrak qofka ilaahay cid aanan ku dhaartaa shirki buu sameeyey shirkigu waa maxay cidda lagu dhaaranayo waa cid la weyneynayo weyneynta noocaasana ilaahay qura ayaa xaq u leh haddaad cid kale markaas siiso macnaheedu wuxuu noqonayaa xaqii ilaahay uu lahaa oo cid kale aad siisay shirkiguna wax kale maba ahaba waa xaqa ilaahay uu leeyahay oo cid kale aad siiso ama qayb aad ka siiso ayuunbaa shirki la yidhaahda laysa ilaa daaka ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay dhaartaa dabadeed insaanka dhammaantood yani carab iyo cajam cadaan iyo madow rag iyo dumar yar iyo weyn waa khasaareen khasaare ayay ku sugan yihiin yani ilaahay subxana watacaala waa bani aadamkii oo dhan kuwii madaxda hadal soo gelaya kuwii maalqabeenka ahaa kuwii waxa weeyaan quruxda badnaa kuwii hadalka macaanaa dhammaantood waa ilaahay wuxuu ku xukumay annahum fii khasaara inay khasaaro ku sugan yihiin kuwa laga helo afartan arrimoodoo soo socda mooyaane afartan arrimood cidda laga helo ayuunbu ilaahay subxana watacaala ka soo reebay oo kuwa iyagoo aan khasaarina faa'iiday ee noloshii wanaagsanayd ku nool ilaahay hortiisana ka heli doona nolol waxa weeyaan raalli gelisa ilahi wuxu uhi ila aladiina aamanuu sifada ugu horeysa waa maxay ee khasaarahaasi lagaga badbaadayaa ee noloshu ay ku hagaagaysaa waa aliimaan haddii k si kale loo dhigana waa alcilm ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan yani iimaanka ayay cilmi ku macneeyaan sifada labaad waa maxay wa camiluu saalixaat waa alcamalu saalix alcamalu bilcilm intii aada garanayso inaad ku dhaqanto sifada saddexaad waa maxay watawaasaw bilxaq xaqa ayay isu dardaarmeen waa alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar wanaagga ayay dadka faraan xumaanta ayay ka reebaan waddacwatu ila allah ilaahay xaggiisa ayay dadka ugu yeedhan iyagoon mahadnaq iyo abaalmarintoona aan kaga doonahayn oo ilaahay daraaddii ay ka tahay ayaa dadka waxay ku leeyihiin war xagga ilaahay usoo yaaca fafiruu ila allah dadka ayay guntiga hayaan oo naarta ayay ka xejinayaan siduu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam wa ana aakhidu bixujadikum can innaar anigu waxaan ahay mid guntiga idin haya oo naarta ayaan idinka hayaa idinkuna waad iga fakanaysaan buri rasulku sal alay slam waad iga muruxsanaysaan oo waad iga cararaysaan manaa xaggii naarta ayaad usii yaacaysaan anna waa idinka celinayay markaa sifada saddexaadna waa taa sifada afraadna waa maxay watawaasaw bisabr waa asabr wayo intaasoo arrimood saddexdaas sifee hore mid waliba sabir buu bahay cilmigii iyo camalkii iyo adacwatu ila allah walamru bilmacruuf annahyi can ilmunkar midna sabir ka maari maayo qof aan sabir lahayni intaa midnooma yeelan karo idan waxaanu leena walaalayaal in waxay tahay sifada u horeysa ama tiirka u horeeya ee kamida tiirarka ay ku taagan tahay nolosha wanaagsani waa alcilm waa cilmiga wey cilmigaynu ujeednaana maaha in la barto injineernimada maaha in la barto waxa weeyaan caafimaadka oo qofku dhakhtar uu noqdo maaha in la barto saas oo kale geologiga waxaa la idhaahdo iyo kuwa lamida waa culuum mubaax oo culumta adduunyada kamida waxtarna waa leedaho bani aadamku waa u baahan yahin oo ka maari maayaan laakiin nolosha wanaagsane dhartaa iyaga laguma gaadho cilmiga nolosha wanaagsane dhartaa lagu gaadhayaa waa cilmu lkitaabi wasunna waa ilaahay hadalkiisa inaad barato waa inaad barato rasuulka sala allau alay wasalam axaadiistiisii kuwii uu ku hadlay iyo camalkiisii iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam wixii agtiisa lagu sameeyey uu ogolaaday ee aanu diidin aanu odhan shareecada waa khilaafsanta yaana sunatu rasuuli lahi sala allahu alay wasalam saddexdaaba waa koobsanaysa marka cilmigu qofku adduunyada intuu joogo nolol wanaagsan buu ku noolaanaya ku noolaynaya nolosha wanaagsan ha u arkin inaad gaadho qurux badan fuusho guri fiican inaad gasho taasi nolosha wanaagsan ma aha dadka aragsideedu ay gaaban tahay ayaa nolol wanaagsan taa u yaqaan laakiin indheer garadku nolol wanaagsan taa uma yaqaaniin nebi maxamed uma aqoon saxaabaduna umay aqoon waa kii rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxaa u soo galay cumar bn khaaab radia allahu canh rasuulkii ilaahay sala allahu alay wasalam oo qol yar dhex fadhiya markaasaa cumar wuxuu leeyahay saasaan u eegay qolkii yaraa rasuulku uu dhex fadhiyey xadiidka muslim baa saxiixiisa ku warinaya maxaa yaalla talo qolkaa rasuulku uu dhex fadhiyey markiisa hore muxuu ka samaysan yahay saqafkiisani waa jariid nakl geetimireedka laamihiisa ayaa laga sameeyey kaasaa saqaf oo ciidna dusha laga saaray waa derged bimacna alkelima oo cariif gidaaradiisuna waa dhoobo qoryo inta la taagtaagay dhoobo dabeetana lagu talbiisay maxaa gurigaa yaala haragaan si fiican loo hoorin baa halkaa kasoo laalaada buu leeyahy cumar radia allahu canhu waxa kaloo aan arkaa yani weel weelka raashinka lagu shubtaa muslintaro ma galaan qamadiya baa ku jira rasuulka ilaahay muxuu ku jiifaa waa caw caw yar waa salli oo rasuulku maruu ku jiifsaday firaash kama xigo bo kama xigo shaar iyo garantoona lama gashana bahaasi waxa weeyaan uu dusha ka huwan yahay qiimo marka uu seexdana waxa weyaan uu huwanaya kaa shaarka waa markuu soconayo ee marka uu jiifsadana uu huwanaya dete dhinaciisii iyo cawdii waa isburan yihin cawdii baa rasuulka sala allahu alayh wasalam dhinaca ka mudmudday oo ku sawirantay cumar radia allahu canhu muuqaalka noocaasiyo markuu arkay waxa uu ku yihi rasuulka sala allahu alayh wasalam inta uu ilmeeyey rasuulkii ilaahayow reer furus iyo reer ruum boqorradoodii iyo reer furus iyo reer ruum boqorradoodii iyagoo gaalaa ayay adduunye ku raaxaysanayaan adigoo rasuulkii ilaahayna xaaladaan arka ayaad ku sugantay muxuu ugu jawaabay rasuulka sal ly slam cumar radia allahu canhu hadal qiimo badan oo muujinaya nolosha wanaagsani inaanay ahayn raaxada adduunyo waxaa rasuulku sala allahu alayh wasalam cumar ibnu khaaab uu ku yihi radia allahu canhu yani cumaro miyaanad raalli ku ahayn inay raaxadan adduunyo iyagu yeeshaan annaguna taa aakhiro inaan yeelano kan adduunye maalmaha la joogayo markiiba la dhaafayo ama iyaduba ku dhaafayso ee ku daynayso ta aakhiro dhinacdaba aan loo dhaaf ahayn raaxada aakhiro dhinacdaba aan loo dhaaf ahayn inaynu yeelano miyaanad cumaro raalli aanad ku ahayn marka nolosha wanaagsani maaha aragtida dad fara badan ee ay ka haystaan oo ah qofkii inu guri wanaagsan helo shaqo wanaagsan helo lacag badan helo jeebabkiiyo khasnaduhu inay buuxaan nolosha wanaagsani sida aynu tilmaannay waa inuu qalbigu xasilo oo uu dego nolol kaa maqani maba jirtaba taa haddii la helo marka qalbigu waxa uu ku xasilayaa ee u horeeya waa alcilm cilmiga marka qofku uu barto noloshii wanaagsanayd tiir tiirarkeedii kamida ayuu helay ilaahay baa sharaf u yeelaya adduunyada inta uu joogo yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat kuwa cilmiga bartay ee muuminiinna ah labadaa sifo laga hela aliimaan waalcilm ilaahay darajooyin buu kor ugu qaadaya hada yashmal addunya waalaakhira adduunyada intay joogaan iyo aakhira hadhowtooda marka la tagaba daraja ayaa dadka kale ay dheer yihiin waxaa dhacday cumar ibnu khataab radia allahu canhu sida imaam muslim saxiixiisa uu ku warinaayo nin magaalada maka baro saabuga ahaa ayaa wuxuu kula kulmay meesha la dhado cusfaan oo maka iyo madiine udhaxaysa markaasaa waxa uu yidhi reer maka yaad madax uga soo dhigta adigu waa idinka yimi yaad kaga timi markaasuu wuxu uhi ibnu afza ibnu afza ninka la yidhaahdaan madax uga soo dhigay qaala man ibnu afza oo ibnu afzahaasi muxuu ahaa bal ii sheeg waxa uu yidhi waa mawla min almawaali halkaad ka eegaysa maaha waa nin addoon ahaan jiro la xoreeyey addoonnimadii laga saaray qaala istacmalta calayhi mawla ma reer maka oo ashraaf alcarab ay ku jiraan ayaad nin addoon ahaan jira madax uga soo dhigtay buri cumar qaala inahu qaariun likitaab illah caalimun bilfaraa'id waxaan ku doortay miyaad garanaysaa kitaabka ilaahayna wuu yaqaana oo qur-aanka ah alfaraa'id oo cilmiga dhaxalkaana wuu yaqaana halkaa markay maraysay buu cumar baraarugay markaasaa cumar waxau yihi ama inii qad samictu nabiyakum sala alla alay wasalam yaquul ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin waxaan dhagahaygaa ku maqlay buri rasuulka oo leh ilaahay dad buu kor u qaadaya darajo u yeelaya fi dunya qabla alaakhira waxaanaad kor uqaadistaas horteedu ay tahay kitaabka qur-aanka barashadiisa ku dhaqankiisa faafintiisa ilaalintiisa wayadacu bihi aakhariin kuwo kalena ilaahay wuu dullaynaya adduunyada intay joogaan iyagoo madaxa oo xoole ay u buuxaan bay haddana dulaysan yihiin oo dulligii macsiyadu wejigooda uu ka muuqdaa qalbigana ay ka dareemayaan iyaga laftooda sababtuna waxa weeye mawqifka xune khaldan ay ka istaageen ilaahay kitaabkiisa ahmaluu tacalumahu wadayacuu tacliimah waalcamala bihi waxa ay dayaceen barashadiisii ku dhaqankiisii waxa ay dayaceen dadka inay baraan oo ay ugu yeedhaan isna ilaahay subxana watacaala waa duleeyey marka bal ninkaa banaag mawla min almawaali maca dalika rafacahu allah imaamkii zuhri la odhan jira oo isaguna kamid ahaa taabiciinta ayaa wuxuu usoo galay cabdulmalik ibnu marwan oo ah waxa weeyaan amiiru lmu'miniin waktigaasi ahaa markaasa wuxuui waxaad iga warantaa gobolladii waddanka islaamka uu ka koobnaa ayuu mid mid u weydiiyey oo mid walba uu weydiiyey yaa cilmiga loo daba fadhiistaa iyo fatwada yay dadku ugu ixtiraamis badan yihiin markaasaa meel walba uu sheegay meel walba waxay soo baxeen raggii ragga caajib oo carab aan ahayn oo weliba mawaali iyo addoomo wada ahaan jiray masruuq iyo daxaak ibn musaaxim iyo xasan albasri iyo hayruhum ragga noocaasi ayuu u tiriyey raggaa ilaahay waxa uu ku rafciyey oo darajo u ugu yeelay waa bihada alcilm sheekii la odhan jiray acmash wuxuu ahaa nin faqiira oo mucsuro adduunyaha waxba ka hayn wuxuu ahaa mid muuqaalkiisu aanu qurux badnayn habeena leh indhuhu ay daaya oo ilmo iyo xafaja mar walba si ay uga daayso haddana waktigiisii wuxuu ahaa mid laga dambeeyo oo dadku aada iyo aad ay u ixtiraamaan maxaa ixtiraamka iyo darajada noocaasi u ku gaadhay bilcilm cilmiga ayuu ku gaadhay isaga laftiisa ayaa dareemay wuxuu yidhi anigoo acmasha oo aad i aragtaan haddaanan cilmigaa baran lahayn oo aan baqaalan haysan lahaa baqaala booshani oo booshaniila aan noqon lahaa ma u malaynaysaa dadku inay isoo geli lahayn oo xigaysan lahayn yani foolxumadayda iyo sida aan ahay haddaan booshani furto cidina imay soo gasheen ba waxba igama insateen iminkana waad aragtaan sida lai daba yaacayo sida laiga dambeeyo sida lai boobayo sida lai weyneynayo sida lai ixtiraamayo maxaa darajada noocan oo ku helay bilcilm cilmigu nolosha wanaagsana aakhirana waa ka lagu gaadhayo weye oo waxau ihi rasuulku sala allau alay wasalam man salaka ariiqan yaltamisu bihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna qofka maro wadda cilmi uu ku raadinaayo wuxuu ilaahay u fududeeyaa wadda jannada loo maro wuxuu leeyahy sheekhu ilaah ibnu rajab raximah llahu tacaala markuu xadiidkaa sharaxaayo cilmigu sidee buu qofka ugu fududaynayaa jannada gelisteeda horta cilmiga jannada lagu gaadhaya ee lagu gelayaa sida aynu tilmaami doonno waa cilmiga alladii yuslixu daahira waalbatin waa cilmiga qofka qalbigiisa iyo korkiisa iyo kalkiisaba wanaajiya cilmigaa weeye marka wuxuu ley ibn rajab raximahullah qofku hadduu cilmi leeyahay cilmigiisana uu ku camal falayo waa nin yaqaana waddada ugu dhow ee jannada gaadhsiinaysa iyaduu maraya isagoo tacab iyo daal iyo dhib aan la kulmin ayuu aqraba ariiq wa ashala ariiq waddada ugu dhow ugu fudud ayuu jannada ka gelaya macnaa wuxuu yaqaanaa acmaasha jannada lagu galo ninku haddaanu cilmi lahayn walow haba noqdo mid khayr jecelo janno raadinaya waxaa laga yaabaa inuu qardo teex galo dad magaalo ku socoto waddada loo mara aad taqaano adigoon lumin adigoo aan waxaweyaan jar iyo gebi ka dhicin adigoon laf gaaban iyo mid dheertoona aan ka jabin biidni illah ayaad waddada ugu fudud ee ugu dhowaad maraysa magaaladiidaad gaadhaysa lakiin haddaanad waddadaba garanayn ka hor maxaa dhacaya waxaa laga yaaba intaad daasho aada wareegto inaanad meeshii aad ku socoto in aanad gaadhin ninku marka haddaanu cilmi lahaynoo janno uu raadinayo isagoo isla jannadii baadi doon ayuu waddadeedii mid aan ahayn maraya oo qarda jeexa oo aan jannadii geynayn laga yaabo inay naarta geyso ila annaar sidaasi awgeed ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ina baray laba qolaba waddada ay mareen inaynu ka ducaysano maalintii imsa jeer baynu ka ducaysanaa in badan fii kulli rakca ragcad kastoo aynu tukanno waynu ka ducaysanaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ina baray inaynu idhaahno faatixada baynu akriyayno ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim ilaahu waxaad nagu hanuunisaa waddada toosan ee ay mareen kuwaad u nicmaysay waa nebiyadii waa sidiiqiintii waa shuhadadii ayri lmaqduubi calayhim wala daaliin ilaahu naga ilaali waddada ay mareen kuwaad u cadhootay iyo kuwa lumay kuwa ilaahay u cadhooday waayo rasuulkaa inoo sheegay sala allahu alah wasalam sida abu daawuud weli waa alyahuud muxuu yahuud ilaahay ugu cadhooday liannahum lam yacmaluu bicilmihi cilmigoodii bay ku camalfali waayeen addaaliin kuwa lumsanina waayo waa nasaara kiristaanka oo maxaa loogu xukumay inay lumsan yihiin liannahum cabadu llaha calaa jahl ilaahay bay caabudeen iyagoo aan cilmi lahayn oo waxaan cibaado ahayn ayay cibaado mooda inay jiraan ilaahay bay idin daweynaysa warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim waa kayidhi ilaahay waa cibaadaad bay iska sharciyaysteen oo iyagu ay iska hal abuurteen aanaan u sharciyeyn buri ilahi subxana watacaala marka qofku qof lulsan buu noqonaya oo waddadii jannada midaan ahayn maraya haddaanu garanahayn waxa ilaahay uu ka doonaya waxa ilaahay u diiday waxa ilaahay u dhaweynaya iyo waxa ilahay subxana watacaala ka fogeynaya sidaas awgeed ba waxay dhahan aimadu qataada taabiciinta ayuu kamid ahaa baabun min alcilmi yaxfaduhu rajul lisalaaxi nafsihi wa salaaxi man bacda afdalu min cibaadati xawl baab kamida abwaabta cilmiga oo qofku uu dusha ka qabto uu barto si uu naftiisa ugu hagaajiyo dadka kalena u gaadhsiyo ugu hagaajiyo ayaa igala wanaagsan bu ihi inuu sanad dhan cibaadaysto oo uu cilmilaan waxa weya cibaadaysto cilmiga markaa walaalayaal qiimahaa leh waxa u horeeya alcilmu billaah inuu qofku ilaahay barto qofku haddaanu ilaahay subxaana watacaala aanu si dhaba u baran cilmigii waxtarka lahaa waa ka maqanyi saa awgeed ba wuxu uhi malik ibnu dinaar kharaja ahlu dunya min addunya walam yaduuquu atyaba shayin fiiha dadkii adduunyada joogay adduunyadii bay ka baxeen ay ka dhinteen iyagoo weli aan dhadhamin adduunyada dusheeda wixii yaallay kii u macaana qiila wamaa huwa waxaasi waa maxay adduunyada waxa yaalla ka u macaani qaala almacrifatu billah macrifat llah inaad ilaahay baratid subxaana watacaala marka aynu leenahay cilmiga waxa u horeeya u afdalsan inuu qofku ilaahay barto maaha macnaheedu ilaahay jiritaankiisuna barato oo kuwa gaalaa oo kufaara oo ina gaalihii laysku waafaqsan yahay ayaa ilaahay jiritaankiisa qirsan abujahl iyo abulahab ilaahay inuu jiro oo kelidii wax uu abuuray kelidii uu arsaaqo oo kelidii caalamkan uu maamulo waa qirsanaayeen qur-aanka ayaa inoo sheegay haddana gaala ayay ahaayeen marka markaan leena ilahay waa inaad si dhaba u barato maaha macnao jiritaankiisa qura inaad barato ilaahay jiritaankiisa qofku waa inuu barto waman lam yacrif wujuud allah qofka ilaahay jiritaankiisa aan garanahayni alxayaatu saciida noloshii wanaagsanayd halkuu soo maray waa ka maqanta bilkuliya si dhamaystiran bay uga maqanta waxba kama hayo in yar iyo in badan toona ilaahay barashadiisa waxaa kamid a an tacrifa asmaahu wa sifaatih ilaahay magacyo wan wanaagsan buu leeyay ilaahay wuxuu leeyahy tilmaamo wanaagsan labadaba ilahay baa inoo sheegay walilahi alasmaa alxusna fadcuuhu biha ilaahay magacyo wanaagsan buu leeya ilahay ku caabuda magacyadiisa wanaagsan magac kastaoo ilaahay magacyadiisa kamid a cubuudiya gaara ayuu xambaarsan yahy alcaliim soo magaca ilahay magacyadiisa kamida maaha haddaad baratood macnihiisa si dhaba ufahanto oo aad ku dhaqanto magacaas wuxuu tusinayo yusmiru lak cubuudiya cadiima addoonnimo iyo cibaado aada u weyn ayaa uu kuu midhaynaya uu kuu dhalaya marka ay naftu kuugu sheekayso inay cibaadada ka caajisto waxaa odhanaysaa waxaad is odhanaysaa wa ilaahay miyaani ogey sidaan salaad la-aan u jooga markay naftu kuugu sheekayso inaad xumaan samayso ilaahay subxaana watacaala miyaani ogey saan xumaantan u sameeya ilaahay baa caliima wahuwa latiif alkhabiir xogogaal buu addoomihiisa uyi waxay qariyaan iyo waxay muujiyaan ba waa ogi marka ilaahay magacyadiisa waa waa lagu caabudaa waana lagu baryaa yaa raxmaan irxamni oo ilahay magacyadiisa loogu tawasulaa allah raxmaankayow ii naxariiso wahaakada ilaahay sifaadkiisa waa in la barto tilmaamaha ilaahay qur-aanka uu ku sheege uu leeyahay iyo kuwa rasuulku inoo sheegay oo inagu ilaahay tilmaamo u samayn mayno ilahay wuxuu hi walilahi almathalu laclaa sifaatka sareeyo wanaagsan ilahay baa iskale hada min macrifat illah ilahay wraziq wlmudabir wlmutasarif fi lqown ilahay ka caalamkan iskale cid la lihi ma jirto qul illahuma malika almulk tabaaraka aladi biyadihi lmulk ilahay ka caalamkan maamula yudabiru lamra min asamaai ila lard wuxuu xagga sare kasoo xukuma allah waa inaga sareeyaaye ayuunbaa dhulkana ka dhacaaya yudabiru lmra min asamaa ila alard kula yawmin huwa fi shan maalin walba ilahay waxbuu kala xukumaya oo uu kala daberaya ilaahay inuu sifaatkaa la gaar yahay waa inaad rumayso ilaahay waa ka abaarta keena barwaaqadana waa ka keena haddaad taa rumayso waa inaad ku dhaqanto abaari markay dhacdo waa inaad ilaahay u roob weydiisato barwaaqa markay dhacdona waa inaad ilaahun uga mahadnaqdo oo markay abaari dhacdo saxaabada rasuulku maxay samayn jireen sa dadkeena qaarkood sameeyaan dee qubuurahan ay geli jireen ee ilaahay bay subxaana watacaala baryi jireen rasuulkoo nool oo dhex jooga maadaama u ahaa mid ilaahay uga dhow ilaahay noo beri ba odhan jira rasuulkaoo mimbarkaa saaran maalin jumca oo khudbadaynaya ayaa nin reer miya albaabkaa kasoo galay rasuulkii ilaahay ow carruurtii waa gaajootay xoolihii waa madheen wadooyinkii waa go-een wax lagu safriyo wax laysula safraa toona ma jirta iyo wax lala safraa toona fadcu llaha yugiitunaa roob noo kan rasuulka ilaahu ma yidhaahdeen miyuu yihi ninkan reermiga hadda waa reermiy ka fog magaalada iyo meeshii cilmigu yaallay ilaahay noo bari ilaahay ha noo gargaare markaasaa rasuulku gacmaha koro u taagay allahuma asqina allahuma asqina allahuma asqina ilaahayna waraabi ilaahuna waraabi ilaahuna waraabi isagoo weli aan mimbarkii ka soo degin ayaa roobkii u hooray masaajidkii baa darooray iyadoo biyihii roobku ay garhkiisa ka daadanayaan ba kasoo degay sala allahu alayhi wasalam waxay rumaysnaayeen inuu ilaahay yahay ka roobka keena sida ilaahay subxaana watacaala uu yihi wa huwa aladii yunazilu lgaysa min bacdi ma qanatuu waa ka ilaahay subxaana watacaala roobka waxtar kale soo dejiya iyadoo abaar kulule addoomaha ay taabatay oo qaarkood ay quusteenba hada min macrifati illah ilahay inuu xanuunka keeno caafimaadkana uu bixiyo waa inaad garato hada ilahay garashadiisa kamid tahay sa awgeed waa inaad haddii xanuun kugu dhaco waa inaad ilaahay shifaa weydiisato wixii sabab adduunye ilaahay xalaaleeyen waa inaad la timaado de waa ilaahay u xalaaleeyey bal nebi ibraahim dhegayso waidaa maridtu fahuwa yashfiin markaan bukoodo ilaahay baa kay shaafiya nabiyuna maxamed sala alay waslam dadku markay bukoodaan waa u ducayn jiray o ducooyinkaasu ku tufi jiray maxaa kamid ahaa ducooyinkaa allahuma raba annaas adhib ilbaasa washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauk dadka rabbigoodow adiga ayaa wax shaafiya shaafiyitaan aan kaaga ahayni ma jiro qofkan buka ilaahay u shaafi bas waxaa laga yaaba innaga maanta dadkeena qaarkood oo cilmigu aana aada u gaadhin hadduu qof ka xanuunsado inay qof dhintay u baryaan oo shifaa u weydiiyaan nebi maxamedn nebi maxamedna wuxuu leeyahy laa shifaa ilaa shifaauk ilaahay garashadiisa waxaa ka mid ah inaad garato cibaado oo dhan inuu ilaahay la gaar yahay oo cid kale aan waxba laga siin karin haba yaraate cibaadadana macnaha ballaarana ay leedahay waa inaad fahamto cibaado salaadu waa cibaado oo soomku waa cibaado oo zakada oo xajka yada ilaahay cid aan ahayn waxa ilaahay inuu bixin karo waa inaanad weydiisan caruurta yaa bixiya ilaahay cuudka yaa bixiya ilaahay caafimaadka yaa bixiya ilaahay oo qura ilaahay cid aan ahayn waa inaanad weydiisan ilaahay cid aan haddaad weydiiso macnaheed waad caabuday haddaad qof bani aadam ama hadhinta ama ha noolaa tira caruuri sii caruuri siidaasi waa baryo baryo lana ilaah ubaa xaq u leh ilaahay marka la idhaha ilah caruuri sii waa cibaado ilaahay la caabuday baryadaas haddii cid aan ilaahay loo leexiyo cidda in la caabuday wey caafimaad isii waa cibaado ilahay la caabuday haddaad tira haddaad cid kala tira ciddaa kala caabud cuud isiiyo faqriga iga dulqaad qof hadana iga dhig baryada noocaasiya waa mid ilaahay subxaana watacaala markaad ula timaado aad ku caabuday cid kale haddaad u leexisana waxay noqonaysaa ciddaa inaad caabuday wahaakada dhibaata markay kugu dhacdo ha u cararin bani aadam adigoo kala ah ama xagga awoodda kaaba hooseeya oo inta adigu aad qaban karta aan qaban karin oo hawlihii adduunyadan uu ka qaban jiray laga xil wareejiyey wax alaala wuxuu ka qaban karaa aanay jirin rumee ilaahay hadalka u yihi aman yujiibu lmudara ida dacaa wayakshif suu wayajcalukum khulafaa alard a ilaahun maca allah qofka dhibaataysani markuu baryootamo yaa ajiiba yaa dhibaatada ka dulqaada war yaa dhulkan idin dejiyey bani aadamow waar ma mid xaq lagu caabudo on ilaahay ahayn baa jira aljawaab waa maxay la idan haddaad dhibaataysantay xagga ilahi subxaana watacaala u carab fafiruu ila allah wain ymtaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ila hu wain yuridka bikayri falaa raadda lifadlih haddii ilaahay dhibaato ku taabsiiyo waa baqihii waa xanuunkii waa faqrigii cid kaa dulqaadi kartaa ma jirto allah mooyaane ilahay baa sidaa yihi haddii ilaahay khayr kula doonana cid kaa hor istaagi kartaa ma jirto jin iyo insi hadday isu yimaadaan waa inay taasi qalbigaaga si fiican ay u degto oo qalbigaagu noqdo mutacaliq billah muwaxid mid ilaahay keliyeynaya subxana watacala oo iska ilaalinaya shirkiga shirkiga meel fog ha ka eegin waa ilaahay arrimihii uu la gaarka ahaa oo cid kale abtiisa un shirkigu waa intaa qof muslimana waa ka dhici karaa oo nebi maxamed baa ka ducaysan jira o odhan jiray ilaahayow waxaan kaa magan gelayaa anigoo og inaan shirki sameeyo wixii aanan ogeyna dembi dhaaf baan kaa weydiisanaya nebi ibraahim baa ilaahay ka magan galay wajunubnii wa baniya an nacbud alasnaam aniga iyo carruurtayda ilaahayow sanad caabudka naga fogeen ilahay cid aan aynana caabudna qaala bacdu salaf dadkii hore wanaagsanaa qaarkood waxay yidhaahdeen faman yaamanu lbalaa bacda ibraahim balaayada nebi ibraahim naftiisu uu uga aamin noqon waayo uu ka ducaystay waa kuwa qofka odhanaya aniga gidaaro adag baa noo dhaxeeyo suurtagal maaha inuu shirkiga dhaco marka cilmiga waa tiirka nolosha wanaagsan u horeeya cilmigaana waxaa horeeya alcilmu billah ilahay subxana watacala qofku inuu barto inuu nebi maxamed barto caleyh afdal salaatu watasliim siiradiisi iyo taariikhdiisii xuquuqdiisii inuu barto wuxuu rasuulku sal lay slam xaq uu leeyey waxaa saas oo kale cilmigaasi isna kamid oo u muhiimsan inuu qofku barto diinta ilahay nebi maxamed usoo dhiibay qur'aanka ilahay akrintiisa macnihiisa axkaamtiisa axaadiistii rasuulka sala allahu alay wasalam cilmiga tiirka labaad ee soo raaca waa inaad ku camal fashin waman lam yacmal bicilmihi lam yanfacu cilmuhu bal yaduru suu yihi saxnuun alimaam saxnuun qofka cilmigiisa aan ku camal falin cilmigaasi waxba u tari maayo waa dhibaya alqur'aanu xujatun laka w calayka nebi maxamed baa yidhi qur-aanka haddaad barataad ku camal fasho adigu maalinta qiyaame kuu doodiyo kuu shafeeco qaadi haddii kalena adigu mudici kugu yi ilahay wuxuu usoo dejiyey in lagu dhaqmo inta la barto in lagu dhaqmo imaamu malik ayaa waxaa lagu yihi waxaad ka warantaa dalab cilmiga cilmiga in la dalbo o la barto qaala xasanu jamiil waa fiicanta cilmiga in la barto laakin undur aladi yalzamuka min xiina tusbix ilaa an tumsiya falzamu lakiin cilmi intaad barato camalkiisa ha ka badnaane waxaad eegtaa marka waagu kuu beriyo ilaa gabalku uu kuu dhacayo inta ka dhaxaysa bal waxaa lagaa doonay eeg oo baro dabeetana la kaalay alcamal camal lyawm waleyla barnaamij yeelo habeenkiina xisaabta horta ilaahay muxuu iga doonayey maanta iyo caawa intii ilaahay iga doonayay intee baan la imi intee baan si aan dayacay si aad u toobad keento aada toobadkeena aada u seexato haddaad dhimato hurdabaad ka soo kici weydo iyadoo safaxaadkaagu waraaqaagu ay cadcad yihiin oo dembiye waaweyn aanay kugu qorayn aada ilahay ula kulanta subxaana watacaala wuxuu yihi imaamu shaafici alcilmu maa nafac laysa alcilmu maa xufid cilmigu waa ka lagu dhaqmee qofka wuxu tare wax ka bedela maaha ka dusha laga qabtown qur-aankaan xifdisanay kuna camal fali maayo kaasi maaha cilmigii wax tarka lahaa marka cilmiga waa in lagu camal falo haddii kalese waxay noqonaysaa cilmigaasi waa kii uu nebi maxamed ilahay ka magan galay oo min cilmin laa yanfac ilah waxaan kaa magan gelaya cilmi aan waxtar lahayn cilmiga marka aad barato ee adigu aad ku camal fasho in naftaada iyo qalbigaaga aad ku nuuriso nuurka waxa loo bahan inaad ku bakaylin oo waxaa kamida tiirarka nolosha wanaagsan inaad cilmiga dadka aad ugu baaqdo oo dadka wanaagga farto xumaantana aad ka reebto oo shaqadii ambiyada aada qabato inta aad garanayso dadka aad u sheegtay inta aad garanayso xunna dadkaad tidhaha iska daaya adigoo naarta waxa weeyaan uga uga baqaaya jannada inay galaanna la jecel naarta inay galaanna waxa weyaan la neceb sidaasi awgeed ayaa ilaahay subxaana watacaala nebi maxamed iyo cidda raacdaba wuxuu faray dadka khayrka inay ugu yeedhaan wadcuu ilaa sabiili rabbika bilxikma wlmawcidati alxasana qul hadihi sabiili adcuu ila allah calaa basiiratin ana waman itabacani waxa horeeya dadka loogu yeedhayaana waa ilaahay keliyeyntiisa waayo qofku isagoo ilaahay subxaana watacaala xuquuqdiisa cid kala siinaya oo qalbigiisu makhluuq uu ku xidhay oo khaaliq aanu ku xidhnayn hadduu khayr kasta sameeyo taasi waxba u tari mayso ilahay baa yidhi subxaana watacaala walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbatana camaluk walatakunana min alkhaasiriin waa in dadka quluubtooda la sifeeyo tawxiid lagu qurxiyo keliyeynta ilaah ilahay ay ku xidhanto wax allaala wixii ilaahay la wadaajintiisa ku saabsanna waa in qalbiga laga sifeeyo wey ilahay baa subxaana watacaala nebi maxamed ku yihi qul nacam faclam anahu laa ilaha ila allah waxaad barataa oo dadkana aada ugu yeedhaad bartaa mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah subxaana watacaala mooyaane marka cilmiga u horeeya dadka la baraya ee loogu yeedhaya waa keliyeynta rabbi subxaana watacaala waana ta nebi maxamed xoogga uu saaray xataa saxaabadiisi uu mar walba taa xusuusin jiray iyagoo muslimiina oo muwaxidiina waxaa shakilaana walaalayaal qofku hadduu doono inuu cilmiga barto hadduu doono inuu diinta sideeda ugu dhaqmo uu ku toosnaado hadduu doono intaaba inuu ku daro inuu dadka ugu yeedho oo waktigiisa ilaahay daraaddii u bixiyo waxaa shakilaana inaanu badbaadahayn dadka carabkooda iyo gacantooda midna ka badbaadi maayo inay dhibaata ka soo gaadhaysa waa shakilaan waa la imtixaamaya alislaamiin axasiba annaasu an yutraku an yaquluu aamana wahum laa yuftanuun mar haddaad iimaan la timaadaad tira camal saalixaan samaynaya dadkana khayrkaan ugu yeedhaya waa lagu imtixaamaya bal si loo eego inay kaa dhab tahay iyo in kale dadka loo kala saaro kuwa ay ka dhab tahay iyo kuwa kale walidaalika baa ambiyadii ilahay u imtixaamay nebi ibraahim baa dab lagu dhex riday nabiyullaahi muusa baa fircoon iyo coyshiisa ay eryadeen iyadoo badii waxa weyaan ay ka horayso nebi maxamed oo sujuudsan baa madheer dusha laga saaray nebi maxamed baa cunaha la qabtay nebi maxamed baa sala allahu alay wasalam boosha laga jabiyey madaxana laga dakray fii qaswati uxud bilaal baa diinta loo dhibaateeyey abubakar iyo saxaabada kale ridwaan ullahi calayhim xoolahoodii iyo reerahoodii iyo wadamadoodiina ilaahay daraaddii uga baxeen oo ay uga hijroodeen iyagoo diintooda la baxsanaya o la cararaya marka laabudda an tubtala haddaad doonto inaad noloshaada wanaajiso oo muqawimaat alxayaati aayiba saciida aada la timaado waa lagu imtixaamaya biduuni shak marka imtixaankaasina wuxuu u baahan yahay sabir haddaanad sabrin imtixaanka waad ku dhacayso waa inaad daacadii khayrkii ku sabirto oo inkastoo lagugu dhibaatay aad ku adkaysato macaasidii xumaanta inkastoo laguu qurxiyo waa inaad ka sabirto o nafta aad ka xakamayso qadarada ilaahay uu xanuujiye kugu dhacayana waa inaad u sabirto sa awgeed bal u fiirso markii suuraddaa lagu sheegay iimaanka iyo camalka saalixa iyo wanaagga dadka in loogu yeedho maxaa lagu gebagabeeyey watawaasaw bisabr sabirka isu dardaarmay lana hadi umuur kulaha waxa weya waxay u baahan tahay sabir ilaahay subxaana watacaala xaqa iyo wanaagga hayna waafajiyo waxa weya nolosheenana ha ka dhiga nolol wanaagsan oo ilahay raalli gelisa ilahaynana aakhiro nolol wanaagsan oo raalli aynu ku noqono aynala kulmiyo dembigeen iyo dembiga waalidkeena ilahay subxana watacaala ha dhaafo allahuma akfir lana walilmuslimiina walmuslimaat allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annar allahuma ina nasaluka aljanata wanacuudu bika min annar allahuma ina nasaluka imaana daa'ima waqalban khashica walisana dakira wacilma naafica warisqan waasican xalaala ayiba ilahay baynu umahadnaqaynaa subxana watacaala kelimaadkaasi ina waafajiyey mahadnaqa ilahay subxaana watacaala dabadeedna waxaynu umahadnaqaynaa ciddii sabab u ahayd waxaynu umahadnaqaynaa imaamka iyo muwaadinka iyo mas-uuliyiinta masaajidka oo jazahum allahu khayra noo suurto geliyey kelmadda noocana ilahayna subxaana watacaala miisaanka xasanaadka ha u saara iyaga iyo inaga iyo dadka kale khayrkan iyo wanaagan inala dhegaysanayeyba wajazakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu wsala allahu ala nabiyina maxamed